bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii darsigeennii sideed iyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum darsigani wuxuu ku saabsan yahay quraysh markii ay isku dayday inay dacwada islaamka la dagaalanto ay ka hortagto rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ay ka joojiso ay iska hortaagto oo isku gudubto oo ay xanibto inuu dadka dacwada islaamka gaadhsiiyo arrintaana ay u adeegsatay qaabab kala duwan markii hore ay ku bilowday af iyo dacaayad wax kasta oo dacaayadahoo la samayn karana ay sameeyeen kadibna ay adin u bedeleen afkii ay adin u bedeleen iyo gacanqaad halkaa markay marayso dacwadii islaamkuna ay sii xoogaysanayso haddana dee niman camaaliqo ahoo xamse iyo cumar ay soo islaameen yaa waxay bedeleen siyaasaddii qaabkiibay bedeleen waxay bilaabeen waxyaabaha mar kasta baatilku uu xaqa kaga hortaga ay ka mid tahay oo ah al iqraa in la yidhaahdo aan gorgortanno waxbaa lagu siinayaa wax alla waxaad rabto ayaa lagu siinayaa waxaan iska daa marka kii hore usluub wuxuu ahaa qallafsan kana waa usluub kale oo ka kale kasii khatarsan oo ah wax alla waxay naftu jeceshahay baa lagu siinayaa madax haddaad rabto madax baa lagaa dhigi boqor haddaa rabta rabta boqor baa lagaa dhigi xoolo haddaa rabta xoolaa lagu siin guur iyo gabdho badan haddaa rabta gabdhaha ugu quruxda badan baa lagu siin waxyaabahay naftu jecel jeceshahay oo dhan oo iqraa-aad ah oo nafta lagu kadiyo baa lagu siinayaa baa layidhi marka kaasay bilaabeen waxaa ugu horeeya oo arrintaa bilaabay ee nin la dhihi jiray odayaasha qoraysh ka mid ahaa oo reer bani umaye ah cudbat ibni rabiica aa nin odayaasha buu ka mid ahaa dadka caqligana wuu ku jiray laakiin abujahal iyo kuwii kale yaasay u daba taagnaayeen yaa nasiib darradiisa wuxuu ahaa saddexdii nin ee dagaalkii beder lagu dilay ee ugu horreysay yaa waxay ahayn isaga iyo walaalkii oo shaybo ah iyo wiilkiisii curad oo alwaliid ah saddexdii usoo baxday xamse iyo cali iyo abu cubayda may cubaydat ibn alxaarit cubaydat ibn alxaarith ibn cabdilmualib iyo xamsata ibn cabdilmualib iyo caliy ibn abi aalib ibn cabdilmualib saddexdaasoo qoyska nabiga ah iyo saddexdanoo isku qoysoo reer bani umaye ah oo cutba ibnu rabiica shaybat ibn rabiica alwaliid ibnu cutba yaa isu soo baxay markaasaa waxaa la dilay saddexdii umawiyiinta ahaa cubayd ibn xaaritna waa la dhaawacay dhaawaciibuuna u dhintay marka ninkaasaa bilaabay oo yidhi bal niyahow rasuulku u tegey wuxuu yidhi dhibaato weyn baa jirta adiguna waxaa tahay nin dee meeshuu ka dhashayna la yaqaano shakhsigiisana la yaqaano wax aanaan liqi karinna waad noola timid diintii aanu weligana haysan jiray aabbayaashayo iyo awowyadayo iyo lisku ogaa iyo dhaqankaas dhaqankii oo dhan ma ka tegi karayno adigiina maanta dhibaato weyn baad nagu tahay si aan yeella ma naqaano aan wada maaragtay aan wada xaajoonno oo haddii aad xoolo rabto xoolaan ku siinaynaa ee iska daawaxan haddaad odaynimo rabno oday baan kaa dhiganaynaa haddiiba boqorba malihiin aad boqor rabta boqor baan kaa dhiganaynaa haddaad ninbu ka tahay oo waxna ay cudur yihiinna waan ku daweyneynaa intaasuu usoo jeediyey rasuulku markuu dhammeeyey anna imaqal buu yidhi suuratu fusilat ayuu aqriyey bas ninkii oo isbedelay baa wuxuu ku noqday raggii quraysh oo fadhiday maka waxaan u jeedaa masjidka gudihiisa ku sugayay buu u tegey wuxuu ku yidhi war niman yahow aan idinla taliyo ninkaan aan iska dayno ninkaan aan iska dayno maxaa jira aniga waxay uu aqrinayay qur-aan uu aqrinaya baan arkayoo shicir maaha kitaab gaablow maaha waanu adkaanayaa isaga iyo carab aan isu dhay- isu dayno hadday carabtu ka adkaatana dee waasaan rabnay hadduu isagu guulaystana haddee waa nin inaga ah sharaftu isagu uu helo meel inagama jirto marka way caayeenun sidii eh, lagu aqoon jiray marka ninkaasaa bilaabay iqraa'aadkan iyo wadaxaajoodkan iyo musaawamaadkan iyo gorgortanka mumathilu quraysh quraysh ninkii matalayay oo bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ishortaagay oo u tegay wa bacda islaami haadayni labadani markay islaameen kadib albataleyni ee haliyey aljaladayni ee awoodda badan xamsata ibnu cabdilmutalib wa cumar ibnu khadaab labadaas markay soo islaameen radia allahu tacaala canhuma akhadat waxay bilowday asaxaa'ibu daruurtii ku dadnayd samada is- muslimiinta tataqashacu inay kala biiqbiiqdo ay faydanto wa afaaqa almushrikuuna mushrikuuntuna waxay ka soo miyirsadeen can sakrihim sakhraannimadoodii iyo miyir la-aantoodii oo cadhadii ay la miyir beeleen iyo dagaalkii ay ku jireen yay soo miyirsadeen indhaha ayay kala qaadeen can sakrihim sakhraannimadii ay ku jireen fii tankiilihim dhibaatada lagu quus qaato ay ula iman jireen bilmuslimiina muslimiinta tii inay iska daayaan bay gooseen maxaa jira tii waxba way tari weyday tankiilkii muslimiinta dhibaato lagu quus qaato loo geysanayay tii way kasoo waantoomeen waqayaruu waxay bedeleen tafkiirahum qaabkay u fikirayeen way bedeleen fii tacaamulihim la la dhaqankooda maca nabiyi nabiga ay la dhaqmayaan sala allahu calayhi wasalam iyo walmu'miniina mu'miniinta habdhaqankii iyo qaabkay ula dhaqmayeen bay wax ka bedeleen wakhtaaruu waxay doorteen markan usluuba almusaawamaati qaabka gorgortanka ayay qaateen aan la gorgortamnayna nimankan aan waxu ogolaano Nin- niman mayal adagoo la kari niman la kari meehe wa taqdiimi alrakaa'ibi waxyaabaha la jeclaado oo nafta ay jeceshahay na aan siinaydhin taqdiim waa aan siino wa taqdiimi alrakaa'ibi waxa ay naftu jeceshahay oo maalka iyo madaxnimada ay kow ka yihiinna aynu nimanka u ogolaano oon siino iyo walmuqhriyaati iyo waxyaabaha wax hunguri geliya waxa loo hanqaltaaga ee qofka hunguri geliya ee damaca geliya muqhriyaad la yidhaha iyagana walam yadri ma oga haa-ulaa'i kuwan almasaakiin ee masaakiinta ah anna kulla maa shay kasta oo tatlucu calayhi shamsu qoraxdu ay usoo baxdo waxaa la yidhaahdaa wixii jiro oo dhan yacni kulli mawjuud iyo qoraxdu usoo baxdaa kullamaa tatlucu calayhi shamsu qoraxdu waxay usoo baxdo oo dhani ma oga in laa yusaawi uusan la ekayn oo uusan goynin janaaxa bacuudatin kaneeco garabkeed ama baalkeed amaama diinillaahi diinta ilaahay haddii la hordhigo oo layidhaha halaisku iibsado halaisku badasho diinta ilaahay iska daa adduunka wixii ay qoraxi usoo baxdo oo dhan baana lagu siinayaa haddii la yidhaahdo waxa ay qoraxi usoo dhac usoo baxdo ay idhi kaneeco garabkeed ama baalkeed lama eka amaama diin illaahi diinta ilaahay horteeda haddii la hordhigo oo la yidhaahdo ha la isku bedasho ama eh, ha la isku iibsado iyo wadacwati ilayhi iyo in alla dacwadiisa dadka loogu yeedho fakhaabuu fakhaabuu way hongoobeen fakhaabuu way hongoobeen wixii ay damceen way ku hongoobeen wa fashiluu wayna guldaraysteen fiimaa araaduu wixii ay dooneen wixii marka muxuu yahay qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi xadathanii wuxuu ii sheegay yaziid ibnu ziyaad wuxuu ii sheegay ninka la yidhaha can maxamed ibnu kacab alquradi wuxuu iiga sheegay qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu qurad xudidtu waxaa la ii sheegay ana cutbata ibnu rabiica ninka la yidhaahdo ree bani waxaa weeyaan ree bani umayuu ahaaye wa kaana wuxuu ahaa sayidan nin madax oo oday ayuu ahaa qaala inuu yidhi yowman maalin wa huwa isagoo fii naadi quraysh meel bandar ah ama jaljiis ah oo quraysh oo dhan ay fadhido isagoo ku sugan wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam jaalisun fi lmasjidi masjidka uu fadhiya waxdahu isagoo keliga yaa wuxuu yidhi yaa macshara quraysh war qurayshay imaqla alaa aquumu ma ii ogolaanaysaanoo a- alaa aquumu ma isu taagaa oo mowkaca ilaa muxamadin muxamed mowkaca oo fa ukalimahu ma la hadlaa wa acrida calayhi ma u soo jeediyaa umuuran arrimo lacalahu laga yaabo yaqbalu inuu aqbalo bacdahaa qaar ka mida oo fa nuctiyahu aan siino markaas ayahaa midii shaaca uu doono oo wayakufa canna isna unaga waantoomo oo diintan uu faafinayo iyo qur-aankan uu aqrinayo waxan unaga jooji wadaalika markaasina xiina markii weeye aslama uu islaamay xamsatu xamse uu islaamay iyo cumarba oo wara-ow ay arkeen asxaaba rasuulilaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisii oo yakhuruuna badanaya wayasiiduuna kordhaya maalinba maanta ka dambaysa kordhaya tiradoodna way badanaysaa tayadoodna way badanaysaa fa qaalu waxay ku yidhaahdeen bala alleelaha haddaad wax ka keenayso yaa abalwaliid kunyadiisa weeye taasi haddaad ninkan adigu wax ka keenayso waad fasaxan tahay orod oo aad qum ilayhi ukac fa kallimhu la hadal fa qaama wuu kacay ilayhi rasuulka xaggiisa waxaa aaday oo u kacay cutba xataa jalasa ilaa uu la fadhiisto ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay uu la fadhiisto sala allahu calayhi wasalam fa qaala cutba wuxuu yidhi yabna akhi uu ka weynaa marka waad garanaysa yabna akhi adeer weeye adeer wiilkii walaalkay dhalayow isku reerunbay ahaan ma kala foga reer bani umaya waa reer bani cabdishams umaya ibnu cabdishams weeye rasuulka abtirkiisuna waa cabdimanaaf labadoodana waa ilmo qusayi qusay baa laisu wada yimaadaa marka ee, adeer innaka adigu midna annaga xaggayaga haddii aan nahay dee quraysh xayu meel baad ka taallaa qad calimta aada og tahay meesha aad og tahay weye meesha aad nooga taallo iyo meesha aad tahay iyo qoyskaad ka dhalatay waad og tahay oo min asitati dhexdhexaadnimo ah fil cashiirati qabiil marka la yidhaahdo waxaad tahay lafta geelu badha meeshay soomaalidu tidhaa lafta geela badha yana meeshaad ka dhalatay waad og tahay iyo wal makaani darajada fi nasabi nasabka meesha aad ku sugan tahayna waad og tahay waan isnaqaanaa hadda isu sheegi mayno oo cid xaggaa kaa duri kartaa ma jiro wa innaka adigu qad aatayta waxaad ula timid qowmaka dadkaaga iyo tolkaa biamrin cadiimin arrin weyn arrintaasoo faraqta bihi aad ku kala firdhisay ood ku kala geysay jamaacatahum wadajirkoodii wa safahta aad ka soo qaaday waxaan micno lahayn oon qiimo lahayn bihi isagaba axlaamahum fikirkoodii iyo waxay ku fikirayeen iyo diintoodii iyo tafkiirkoodii oo dhan waxaad kasoo waxaad ka soo qaaday wax oo aan micno lahayn oo saf safiih ah wa cibta waad ceebaysay bihi arrinta aad la timid aalihatahum ilaahyadoodii iyo wa diinahum diintoodii wa kafarta waxaad gaalnimo ku xumugsamay bihi man madaa min aabaa'ihim wixii tegay aabbayaashooda ka mid a ee fasmac iga maqal minii aniga acrid calayka umuuran arrimo ayaan kuu bandhigayaa tandur aad fiiriso fiiha oo arrimahaas lacallaka waxaa laga yaabaa taqbalu inaad aqbasho minha iyada bacdaha qeyb ka mid a qaala wuxuu yidhi ee, ninka la yidhaha cutba fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi qul dheh yaa abalwaliid asmac waan ku maqlayaah qaala wuxuu yidhi marka waliid ee, abulwaliid ama cutbat ibnu ibnu rabiica wuxuu yidhi yabna akhi adeer in kunta haddii aad tahay inamaa wax kale maahana turiidu mid doonaya bimaa ji'ta bisababi maa ji'ta bihi wixii aad la timid oo min haada al amri arrintan ah dacwadan aad wada iyo diintan aad wadin iyo waxan aad sheegayso iyo waxan aad aqrinayso mid ku doonaya haddaad tahay maalan xoolo jamacnaa laka waan kuu xoolo goynaynaa waan kuu ururinaynaa laka min amwaalinaa xoolahannaga xataa intii takuuna aad- aad ka ahaato akaranaa maalan ninka noogu xoolaha badan waxaan kaa dhigaynaa ruuxa noogu taajirsan wain kunta haddii aad tahay turiidu mid doonaya bihi waxan aad la timid sharafan magac iyo sharaf sawadnaaka madax baan kaa dhiganaynaa calaynaa annaga ayaan madax kaa dhiganaynaa xataa intii baan kaa dhiganaynaa laa naqtacu amran arrin aanaan goynin duunaka adiga la-aanta arrin adiga aadan goynin iyo xadhig adigu aadan xidhin lamana goynayo lamana xidhi karo lamana furi karo wa in kunta haddii aad tahay turiidu mid doonaya bihi waxan aad la timid oo diinta ah miilkan boqortooyo boqor baabaad rabtaa malaknaaka calaynaa boqor baan kaa dhiganayna waan ku caleema saaraynaa wa in kaana hadduu yahay haadaa kan alladii kii ya'tiika kuu imanaya waxaan kuu imanaya waa waxyigii malakul jibriil iyo qur-aankan u imanaya ee wax kuu sheegaya haddii uu yahay ri'yan qoon iyo wax kusoo qoomaya hadday yihiin qoon waxaan la arkaynin oo qofka uun soo yima soo dhexgalayno qoon baan idhaahna hadduu yahay qoon qoontaasoo taraahu aad aragto oo laa tastatiicu aadan awoodin raddahu inaad iska celiso can nafsika naftaada dalabnaa laka tibba dhakhtar ayaan kuu raadinaynaabaa layidhi wa badalnaa waxaan ku bi waxaan ku bixinaynaa oon ku dhiibaynaa fiihi daweyntaada amwaalanaa xoolaha yaga oo dhan ama xoolaha yaga xataa nubari'aka minhu ilaa aan kaa bogsiino cudurkaas fa innahu shaniye rubamaa waxaa dhici karta buu yidhi halaba inuu ka sayid caleeyo uu ka adkaado attaabicu kaas qoonta ahe jinka ahe dadka la socda qoontaasi cala arajuli ninka inay ka sayid calayso oo ay maaragtay ka awood badiso baa dhici karto inay saas tahaba yaa iska suurtagaleh xataa yudaawaa minhu ilaa laga daweeyo aw kamaa qaala lahu sida uu ku yidhi xataa xataa intii xataa idaa faraqa markii uu dhammeeyey cutbatu cutba uu dhammeeyey hadalkiisii wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam yastamicu minhu uu dhegaysanayo uusan hadalka ka goynaynin usluubu dacwa yaa yaa darsigan loo soo qaataa in la dhegaysto qofka kale ilaa wixiisa dhammaysto ma dhammaystay uu yidhi fiiri dhegayso uma markaa kadib qaala rasuulku wuxuu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi afaraqta ma dhammaysa yaa abal weliid mase waxbaa kuu hadhay weli hadday weli wax ku hadheen sii wado aqad faraqta ma dhammaysay yaa abal weliid qaala nacam buu yihi qaala rasuulku wuxuu yihi marka fasmac minii anigana iga dhegayso qaala wuxuu yidhi weliid cud baan u jeedaa afcal waan yeeli fa qaala wax hadalaba uma jeedin rasuulku suuradan buu aqriyay fa qaala wuxuu ihi bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim tanziilu min araxmaani araxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun bashiiran wanadiiran faacrada akharuhum fahum laa yasmacuun waqaaluu waqaaluu quluubuna fii akinati mima tadcuuna ilayhi wa fii aadaanina waqrun wamin baynina wa baynaka xijaabun facmal inana caamiluun suuradda ayuu aqriyay ilaa sajdada sujuudda laga gaadhayo yuu rasuulku aqriyay intaasuu aqriyay marka xaamiim tanziilun qur-aanku tanziilun dejin weeye min araxmaani araxiim allaha naxariista naxariis guud iyo naxariis gaara naxariis guud oo khalqigoo dhan kulmisa iyo mid gaar u ah muminiinta allaha naxariista xaggiisa yaa laga soo dejiyey qur-aanka weeye kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo fusilad aayaatuhu aayadihiisa la kala dhigdhigay qur-aanan qur-aan weeye la aqriyo carabiyan oo af carabi ah liqowmin qolona waa loo soo dejiyey oo yaclamuuna wax kala garanaya wuu fahmayaa cutba si fiican bashiiran qur-aankaas hawshiisu maxay tahay wuxuu bishaaraynayaa ciddii warkiisa qaadata warkaa qaadata khayr baa loogu bishaaraynayaa aakhriya adduunba wanadiiran mid digaya weeye fa acrada waxaa jeestay akharuhum badankoodu wayba ka jeesteen fahum laa yasmacuuna maba maqlayaan inay maqlaan ma rabaan wa qaaluu waxay dhahan quluubanaa annaga quluubtayadu fii akinatin daboolla ayay ku sugan tahay mimaa tadcuuna ilayhi waxaad noogu yeedhayso wa fii aadaanina waqrun maqalkayaga iyo dhegahayagana culays baa ku jira waaban dhagala-nahay waan ka dhagala-nahay wa min baynina wa baynaka xijaabun adiga iyo annagana derbi baa inoo dhexeeya facmal inanaa caamiluun ilaa suuraddu ay ka dhammaato ayuu aqrinayay uma madaa wuu waday rasuulku aqrintii buu waday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama fiiha suuraddii yaqrowha isagoo aqrinaya caleyhi ku dul aqrinaya falamaa samicaha markuu maqlay minhu rasuulka uu ka maqlay cutbatu cutba markuu ka maqlay ansata wuu u dheg raariciyey ama wuu aamus dhegaystay na waa la yidhaha ansata wuu aamus dhegaystay lahu qur-aankii wa alqaa yadayhi labadiisa gacmoodna wuxuu dhigay khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa ayuu dhigay labadiisii gacmood muctamidan calayhimaa isagoo oo cuskanaya labadii gacmood intuu isku qabtay yuu aadna u cuskaday yasmacu minhu isagoo rasuulka ka maqlaya uma markaa intahaa wuxuu gaadhay suuraddii siduu u aqrinayay rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam ila sajda meesha sujuudda ee suuradda ka mid a ayuu gaadhay oo minhaa ka mid a fa sajada wuu sujuuday rasuulku markuu soo kacay uma qaala wuxuu ku yidhi qad samicta waad maqashay yaa abalwaliid abalwaliidoo waad maqashay maa samicta wixii aad maqashay fa anta adiga iyo wadaaka ka aad maqashay uun weeye kala dooro arrinta wataas waxaad aniga ii soo jeedisay waan qaatay iyo ma qaadanin iyo doodaaba rasuulka lama gelin wax intaaba ka awood badan oo qur-aan uu ninkani fahmayo oo xaaladda ka sheekaynaya oo risaaladii oo dhan sharxaysa iyo mowqifka iyagoo ay istaageen intiibuu ku aqriyay kadibna wuxuu yihi waad maqashay abalwaliidow maa samicta fa anta wadaaka adiga iyo kaas un weeye faqaama wuu kacay cutbatu ilaa asxaabihi asxaabtiisiibuu ku laabtay uu u kacay faqaala wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi bacduhum libacdin qaarkood qaarka kale waxay ku yidhaheen markuu ku soo baxay naxlifu billaahi ilaahay baan ku dhaaranaye laqad jaa-akum wuu idiin yimid abulwaliid abulwaliid bikayri lweji weji kii aan ahayn alladii wejigii oo dahaba bihi uu la tegay wejiguu inagaga tegay inagala tegay weji aan ahayn oo ka duwan buu inoola yimid waa sidaa siday u dhihi jireen wuu dadka wuu sixraa maxamed waxaa jira ruuxii oo bedelan oo waxayna naftiisu xamili karin loo soo sheegay oo qur-aan ah ee ayay arki jireen falamaa markii jalasa ilayhim uu u fadhiistay qaaluu waxay dhaheen maa waraa'aka yaa abalwaliid abalwaliidow maxaad haysaa maxaa kaa dambeeya maxaad war haysaa weeye maa waraa'ak qaala wuxuu yidhi waraa-i waxaa iga dambeeya oo warkan hayaa wuxuu weeye annii anigu samictu waxaan maqlay qowlan hadal baan maqlay waa qur-aankii kaasoo wallaahi baan ku dhaartee maa samictu aanan maqlin midlahu isaga oo kale qadu weligay intaan adduunyada ku noolaa isaga oo kale aanan maqlin wallaahi baan ku dhaartee maa huwa muusan ahaanin bishicri gabay muusan ahaanin walaa bisixri sixirna muusan ahaanin walaa bilkahaanati faal iyo kitaab gaablow iyo midna inuusan ahaanin yaa macshara quraysh qurayshay imaqla odayaasheediyow atiicuunii war aniga ha la iga yeelo war buu yidhi atiicuunii war aniga ha la iga yeelo ha la ii maqlo wajcaluuha bi anigana igu daay aniga ii qabsada wixii xumaanaha ka yimaada wey wajcaluuha bida waxaa weeye imaqlo oo wixii ka dhasha ee xumaan ana aniga u qoolan aniga ha laygu daayo aniga dembigeeda ha la isaaro khalluu u kala wareega oo u kala baxa bayna haada arajuli ninkan iyo wa bayna maa huwa fiihi wa bayna maa huwa fiihi wax uu ku sugan yahay hawsha uu wato qur-aankan uu aqrinayo risaaladiisa dacwada ha loo kala baxo ninkan aan iska dayno factasiluuhu ka fogaado aan ka dheeraano oo ninkan yanaan waxba ku darsanin maxaa jira fa wallaahi baan ku dhaartee la yakuunanna waxaa ahaan doona oo ahaan doona on hubaa liqowlihi hadalkiisii alladii hadalkaasoo samictu minhu aan ka maqlay warkii hadda aan ka maqlay waxaa u sugnaan doona u ahaan doona naba-un cadiimun warweyn shani weyn baa iman doona waxaan anigu dhagaystay hadda wax sahlan ma aha ee fa in tusibhu lcarabu carabi haddii ay ka adkaato oo ay disho faqad kufiitumuuhu waa laydinka kaafiyey bikayrikum cid idinka aan ahayn yaa laydinka kaafiyey oo idinku hadda dembigiisa ma qaadaysaan ninkan idinka dhashay wain yadhar cala alcarabi carabta hadduu ka adkaadana fa milkuhu boqortinimadiisu mulkukum boqortinimadiisii boqortinimadiinii weye boqortinimadiisu waa idinkaa iskale fa mulkuhu milkigiisa iyo boqortin boqortinimadiisu mulkukum boqornimadiina waaye wa cizuhu sharaftiisa iyo awoodiisuna cizukum sharaftiina awoodiina weye wa kuntum waxaadnaad ahaataan ascad annaasi dadka kuwa ugu ayaanka badan ee ugu liibaana bihi isaga qaalu waxay ku yidhaheen saxaraka wuu kusoo sixray wallaahi baan ku dhaaranay yaa abalwaliid abilwaliidow bilisaanihi carabkiisiibuu kugu soo sixray qaala wuxuu ku yidhi haadaa ra'yi anikaas ra'yigaygii way fiihi fii sha'nihi ku saabsane fasnacuu sameeya maa badaa lakum say idinka idinla tahay wa fii riwaayaatin ukhraa riwaayado kale oo qisadan ku saabsan waxay sheegayaan ana cutbata cutba istamaca wuu dhegaystay nabiga xataa idaa balaqa rasuulu rasuulku markuu gaadhay fii qowlahu tacaala fa in acraduu haddii ay jeestaan oy xaqa iyo qur-aankan ay ka jeestaan faqul waxaad ku tidhaahdaa andartukum waan idiin digay saaciqatan saaciqo cirka ka soo dhacda biriq cirka ka soo dhacda oo midla saaciqati caadin wathamud balaaye aan wax hambaynin weeye saaciqada hadda qolana dabayl baa lagu diray qolana waa qolana waa lagu qayliyey marka labadoodiiba saaciqa ayaa laga cabiray waa musiibo weyn oon waxba hambaynin oo cirka ka soo dhacda saaciqatan saaciqo oo midla saaciqati caadin wathamuud ah qaala markuu intay maqlay wuxuu yidhi xasbuk xasbuk xasbuk ukaadi ukaadi ukaadi ukaadi ukaadi ukaadi saasuu yidhi xasbuka xasbuka wa wadaca yadahu gacantiisa ayuu saaray calaa fami rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulku afka gacanta ka saaray wanaashadahu wuxuu ku dhaariyey biraximi qaraabanimadii an yakufa inuu joojiyo wadaalika saasna muxuu u yeelay makhaafata cabsi ama baqdin uu ka baqayay an yaqaca inuu dhaco annadiiru waxa laga digayo inay dhacdo uma markaa kadib qaala qaama ila alqowmi dadkiisiibuu aaday faqaala maa qaala wuxuu yidhi ayuu yidhi darsigana intaas aan ku daynaynaa wasala allah waslm calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi waslem